bsm اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calىa rasuuli اllah salى اllah عalayh wعalى آlih وصaxbih wslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlأcmaali lima tuxibh wtarضى bsm اllaahi الرaxmaan الraxiim qad aflaxa اlmuؤminuun aladiina hm fii salaatihim khaashicuun waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa suuraة اlmuؤminuun waana makiya aayaadkeeduna waa boqol iyo siddeed iyo toban aayadood allah waxau idhi subxaanah qad aflaxa dhab ahaan waxa u liibaanay almu'minuuna kuwii mu'miniinta ahaa ayaa dhab ahaan u liibaanay aladiina mu'miniintaasoo hum iyaguba fii salaatihim salaadooda dhexdeeda khaashicuuna kuwa ku khushuucaya ah iyo waaladiina mu'miniintaasoo hum iyagu cani illagwi waxa aan faa'iidada lahayn mucriduuna iskaga jeedsanaya waaladiina mu'miniintaasoo hum iyagu lizakaati sakadana faaciluuna samaynaya waaladiina mu'miniintaasoo hum iyagu lifuruujihim xubnahooda taranka xaafiduuna ilaashanaya ilaa calaa aswaajihim haweenkooda mooyaane aw maa ama shaygii malakad ay hantiday aymaanuhu midigyadoodu mooyaane fa innahum maxaa yeelay iyagu ghayru maluumiina waa kuwo la canaananayo kayrkood labadaa hadday baahidooda ku gutaan lagu canaanan maayo ceebna kama saara faman haddaba ruuxa ibtaqaa doona waraa'a daalik kaa la soo sheegay waxaan ahayn ay khilaafa daalik madkuurkaa la soo sheegay ee sawjadiisa xalaashaa ama addoontiisa ah labadaa wax aan ahayn qofka doona inuu xaajadiisa ku guto fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alcaaduuna kuwa xadgudbay weeyi ee xuduuddii shariicada ka tallaabsaday ee aan ku toosnaan waaladiina kuwii weeyaan mu'miniintu hum iyagu liamaanaatihim ammaanooyinkooda iyo wa cahdihim ballantooda raacuuna ilaalinaya ee aan dayacaynee daryeelaya waaladiina kuwa weeyaan mu'miniintu hum iyagu calaa salawaatihim salaadahooga yuxaafiduuna ilaalinaya ulaa'ika kuwaasi baa alla widhi hum iyagu alwaarisuuna kuwa dhaxlaya weeyi aladiina kuwaasoo yarisuuna dhaxlaya alfirdowsa jannada firdowsee ugu sarraysa kuwa dhaxlaya weeyi oo hum iyagu fiihaa firdowse dhexdeeda khaaliduuna kuwa kuwaaraya weeyi alla waxau idhi walaqad khalaqnaa wallaahiyo laqad khalaqnaa waanu abuuray al insaana insaankii min sulaalah shay la soo soocay oo laga soo siibay ama laga soo dhex saaraannu ka abuuray min tiinin dhoobe xaggeed laga soo saaray oo sulaaladu waa almustakhlasu almustakhraj waxa shay laga soo dhex siibo ee laga soo dhex saaro marka insaanku waa asalkii insaankaoo aabbahood aadam ah bani aadamkii maahee waa aadamkay ka soo jeedeen laftiisii isagaa dhoobo laga khalqay marka alla waxau idhi wallaahi laqad khalaqnaa waxaanu ka abuuray alinsaana ee asla alinsaan insaanka iyo aadamaha asalkooday ka soo jeedeen oo aabbahood aadam ah waxaanu ka khalaqnoonu ka abuuray min sulaalah mid la soo soocay oo la soo siibay xaggii baanu ka abuuray kaasoo min tiinin dhoobe xaggeed laga soo soocay ama laga soo saaray oo macnaha waa khulaasatu tiin maaha dhoobo oo dhan laakiin dhoobo isku tagta oo nooc walba leh khulaasadii laga soo dhex siibay ayaa laga abuuray aadam allah waxau idhi uma jacalnaahu dabeed waxaanu ka yeelay insaankii nudfatan xaal uu yahay candhuuf yar ama dhibic yaroo biyo ah fii qaraarin ay fii mustaqarin meel lagu sugnaadaanu ka yeelay waa raximkii hooyade e maqaraarkaasoo makiinin la ilaaliyey oo dhibaato aanay halkaa ku gaadhayn humma khalaqnaa dabeed waxaanu ka yeelay an nudfata dhibicdii yarayd ee biyaha ahayd ama candhuuftii yarayd waa manidii ah waa manidii hooyadiiyo aabbahee kulmay ee raximka ku dhacee ku kulmay dhibicdaa yaree biyaha ah waxaannu ka yeellay calaqatan xinjir yaroo dhiiga oo qallalan oo gidaarka raximka ku dhegaysa waa qidcatu damin jaamid fa khalaqnaa dabeed waxaannu ka yeellay khalaqadani maanta waa bimacnaa sayara sida uu jalaaluddiin ku tilmaamayo jalaaleynka fa khalaqnaa dabeed waxaannu ka yeellay alcalaqata xinjirtii yarayda dhiigga ahaydna waxaannu ka yeellay mudqatan waslad yar ama gobol yar oo hilib ah waa qicatu laxmin qadra maa yumdaq waa gobol yar ama cad yar oo hilib ah oo inta mar afka la geliya mudqada waayo madqigu waa calalinta waa inta mar afka la geliyo fa khalaqnaa dabeed waxaanu ka yeelay almudqata cadkii yaraaye hilibka ahaana waxaanu ka yeelay cidaaman lafaanu ka yeelay oo fakasawnaa dabeed waxaanu huwinay alcidaama lafihii laxman hilib baanu huwinay oonu ku dadnay humma ansha'naahu dabeed insaankii waanu abuuray khalqan ay makhluuqan xaal uu yahay makhluuq aakhara oo kale oo macnaha maraaxishii hore oo dhan ka gudbay oo dee abuur cusub u gudbay ilan xinjir buu ahaa oo nudfuu ahaa oo mudquu ahaa iminka wuxuu u gudbay xaalad xubnihii iyo jawaarixdii inta lagu rakibay ruuxdiina lagu afuufay oo insaan kaamil oo dhammaysa oon kala dhinnayn u noqday marka uma ansha'naahu khalqan aakhar dee abuur kale ayaanu abuuro macnaha waxaanu ka dhignay makhluuq makhluuqii hore ka duwan oo marxaladii hore waa ka soo gudbay fa tabaaraka allaah allah baa korreeyey ama weynaaday ama khayrkiisu batay tacaalaa ama tacaadama ama kasura khayruh fa tabaaraka allaahu allah baa korreeyey oo weynaaday khayrkiisuna batay allihii axsanu lkhaaliqiina inta wax qadarta ee qorshaysa ama jaangoysa ka ugu wanaagsan ahaa humma innakum dabeed idinku bacda daalik intaa dabadeed ay bacda tilka aladwaar maraaxishuu insaan soo maray kadib lamayituuna kuwii dhimanayaa tihiin oo maraaxishaasoo dhan markaa soo martaan dee waxaa ku dambaysaan waa dhimasho iyo geeri uun humma innakum dabeed idinku yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana tubcahuuna waa laydiin soo saarayaa walaqad khalaqnaa wallaahi laqad khalaqnaa waanu abuuray fowqakum korkiinna waxaanu ku abuuray sabca daraa'iqa samooyin toddoba ah oo dariiqyo waxaa loogu tilmaamay liannaha daraa'iqu lmalaa'ika ilaan daraa'iq waa jamcu dariiqa waa waddooyinkii malaa'igtu ay ka fuulaysay ka soo daadegaysay amarka alleh iyo ilaahay wuxuu u soo dhiibay marka ay keenayaan wamaa kunnaa manaanan ahaanin baa alla u yidhi cani ilkhalqi khalqiga xaggiisa khaafiliina kuwa moogan maanaan ahaanin oo halkaasaannu ka daalacanaynaa oo ka arkaynaa oo arrinkooda ka maamulaynaa alla waxau idhi wa anzalnaa waxaanu ka soo dejinnay min asamaa xagga sare oo daruurihii ah maa anbiyaanu ka soo dejinnay oo biqadarin qorshe iyo qadar go'an ayaannu kaga soo dejinnay oo fa askannaahu dabeed biyihii waxaanu ku xasilinna oonu dejinnay fil ardi arlada dhexdeedaannu ku xasilinnay oo kuwo hoos u aruuray oo gudhay oon la gaadhayn kamaanaan dhigin eh dee arlada hoosteedii qadar la gaadhi karo oo lagala soo bixi karo ayaannu ku sugnay biyahaannu soo dejinnay oo biyihii dee roobkii markuu do-o intaa dhulka guudkiisa ama nabaadkaasi uu ku noolaanayo mooyaane dee wixii kale zaa'idii hoos bay u dhaadhacayaan laakiinse ma aroorayaane dee meel sokay ku sugan yihiin alla waxau ihi wa innaa anagu calaa dahaabin tegis bihi ay bilmaa biyaha aanu la tagnana laqaadiruuna kuwa awoodaannu nahay biyahaannu soo dejinnay gebigoodaba inaannu la tagno oy arladaba ku sugnaan waayaanoy hoos u aruuraan oo adgaadhiba weydaan dee waa awoodnaayo waannu karraa alla waxau idhi fa ansha'naa dabeed waxaannu abuuray oo lakum idinka idiin abuurro oo idinku curinnay bihi ay bilmaa biyihii xagga sare ka soo degay waxaanu idinku curinoonu idinku abuuray jannaatin beero beerahaasoo min nakhiilin timira iyo wa acnaabin cinab lakum waxaana idinku sugan fiihaa beeraha dhexdooda fawaakihu khudaar khudaartaasoo kaiiratun fara badan waa wax lagu faakihaysoon la gaaja cunin wa minhaa ay min alfawaakihi fawaakihda iyo khudaarta xaggooda ayaa ta'kuluuna aada wax ka cunaysaan ama wa minha min aljannaati labadaba waa loo celin karaa beeraha ama basaatiinta xaggooda ayaa ta'kuluuna wax ka cunaysaan wa shajaratan fa ansha'naada ku xidh wa shajaratan geedna waannu idiin abuuray ey wa ansha'naa lakum bihi shajaratan biyahaannu xagga sare ka soo dejinnay geed ayaannu idinku abuuray geeddaasoo takhruju ka soo baxda min tuuri saynaa'a buurta sayna la yidhaahda ama siiniin wa tuuri siiniin waa buur falastiin ku taalla fii ardi shaam marka waxaa kaloonu idinku bixinnay biyaha oo idinku abuuray geedkaa ka soo baxa min tuuri saynaa'a meeshaa sayna la yidhaah buurta ku taalla geed ka soo baxa geeddaasoo tambutu soo baxda oo biduhni maca duhni yacni waxa weeyaan dufanka ama saliiddaa la soo baxda iyadoo dufan iyo saliid leh laga miiro oo jidhka la marsado iyo wa sibqin iyadoo iidaan wadata ayay la soo baxdaa lilaakiliina kuwa wax cunaya ay waxa weeyaan wax ku iidaansadaan oo isu ka dhigtaan sooskii ama iidaankii wax lagu qoynayey oo waxa weeyaan sibqigu waa wixii roodhida iyo waxyaabaha la midka ah dee lagu cunayey aynu sanuunadan idhaahno oo kale wax wax lagu qoystooo lagu cuno oo iidaan laga dhigto marka macnaha waxay la soo baxdaa saliiddaasi oo jidhkana la marsado cuntadana iidaan looga dhigto oo lagu darsado oo lagu cuno alla waxau uhi wa inna lakum waxaa idinku sugan fil ancaami nimcoolayda waxaa idinku sugan la cibra wax lagu cibro qaatoo lagu waantoobaa idinku sugan xoolaha nusqiikum waxaannu idinka waraabinaynaa mimaa fii butuunihaa mimaa kii xaggiisa wax ka midaannu idinka waraabinaynaa kaasoo fii butuunihaa yacni beerkeeda ama caloolaheeda ku sugan caloolaheeda wixii ku sugnaa wax ka mid ah ayaannu idinka waraabinaynaa oo caanihii ah walakum waxaa idinku sugan fiihaa nimcoolayda xaggeeda manaaficu waxtaro kasiiratun fara badan manaafic kaloo fara badan ayaa idinku sugan nimcoolayda wa minhaa nimcoolayda xaggeeda ayaa ta'kuluuna wax ka cunaysaan oo sidaad caanahooda u cabbaysaan ayaad cadkoodana u cunaysaan wa calayhaa xoolaha nimcoolayda korkooda iyo wa calalfulki doonyaha korkooda ayaa tuxmaluuna laydinku qaadayaa oo labadaasaa gaadiid idiin ah oo doonyihii iyo maraakiibtuna waa safiinatulbaxri waa tii badda yacni geelana waxaa loo yaqaanay safiinatu saxraa doontii berriga ama bannaanka iyo lamadegaanka waxaa loo jeeday la gaadiidsanayaana dee waa geeli ee lodiyo adhigii maaha oo iyaga lama gaadiidsado allah waxau ihi walaqad arsalnaa wallaahi baan ku dhaartay laqad arsalnaa dhab ahaan baanu u diray nuuxaa nebi nuux ayaanu diray ilaa qowmi reetolkii ayaanu u diray oo fa qaala dabeed nuux waxau yidhi yaa qowmi reetolkayow ucbudullaaha ilaahay caabuda maa lakum idiinma sugnaanin min ilaahin macbuud xaq lagu caabudo hayruh oon allaah ahayn macbuud xaq lagu caabudoon alla ahayni idiinma sugna waa allaahu waxdahu laa shariika lah ee afalaa tattaquuna miyaydaan alle ka cabsanayn oo wixii laydin faray aydaan yeelayn wixii laydiin diidayna aydaan isaga tegayn fa qaala waxay yidhaahdeen almalow kuwii madaxyaweynta ahaa kuwa indhabuuxiska dadka ah ee madaxtinimo iyo maalka dadka u haya ayaa la yidhaha mala acyaantooda iyo waxgaradkooga ay wax ka qaataan acyaanu lbilaad wa kubaraa'u lqowm horjoogayaasha dadka ayaa la yidhaha mala marka fa qaala waxay yidhaahdeen almala'u madaxdoodiiyo horjoogayaashoodii alladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo min qowmihi nuux qoomkiisa ka midii waxay yidhaahdeen maa haadaa kani ma ahaanin ilaa basharun qof mooye qofkaasoo midlukum idinka oo kale ah yacnii qof aadami ah bashar bani aadam oo idinkaoo kale ah mooyaane wax kale ma ahaanin aadamigaasoo yuriidu doonaya an yatafadala inuu idinka sarreeyo calaykum idinka korkiinna inuu idinka ziyaado idinka helo iyo sarreey inuu idinka kor maro doonayuu idinka sarreeyo maamul ahaan iyo madaxtinimo walow shaaa allah hadduu alla dooni lahaa ay irsaala rasuulin oo shaa'ada in badan sida inagu soo marta qur'aanka waxa weeyaan mutacalaqeeda mashiicada mutacalaqiisa waxaa laga qaataa uun waxaa ka dambeeya ama ka horeeya inta badan mafcuulkeeda lama lama lama sheego marka walow shaaa allaahu la anzaladaa laga garanaya oo iyaduna bimacna alirsaaluunahe walow shaaa allaahu hadduu ilaahay dooni lahaa ay irsaala rasuulin yacni rasuul inuu soo diro malakiya hadduu dooni lahaa la anzala waxa uu soo dejin lahaa malaa'ikatan malaa'ig baa u soo dejin lahaa sidaasay yidhaahdeen yacnii hadduu doonayo inuu rasuul soo diro malaa'ig buu soo dejin lahaa walow shaaa allaahu alla hadduu dooni lahaa ee irsaala rasuulin rasuul inuu soo diro la anzala waxa uu soo dejin lahaa ba ay yidhaahdeen malaa'ikatan malaa'ig baa uu soo dejin lahaa maa samicnaa weli hadalkoodii baa laga xikaayoonaya waxay yidhaahdeen maa samicnaa maanaan maqlin bihaadaa arrinkani oo macnaha rasuul in la soo diray ah fii aabaa'inaa fii khabari aabaa'inaa aabbayaashayo warkaannu ka soo gaadhnay kamaanaan maqal rasuul la soo diray aabbayaashayadii alawaliina ee hore aabbayaashayadii hore warkaannu ka soo gaadhnay kamaanaan maqal rasuul baa hore loo soo diray waxay yidhaahdeen in huwa ay maa huwa tanaaqudkoodiiyo isburintooda markii hore waxay lahaayeen waa nin doonaya inuu idin qabsado idinka sarreeyo haddana waxay leeyihin wuu waalan yahi waxay yidhaahdeen in huwa ay maa huwa nuux ma ahaanin ilaa rajulu nin mooyaane ninkaasoo bihi ay ku sugan tahay isaga jinnatun waali nin waali iyo junun ku sugan yahay mooye wax kalaba ma ahaanin ee fatarabbasuu suga bihi isaga suga aydawaa'ira yacnii masaa'ibkiiyo balaayooyinka wareega la suga xataa xiinin ilaa xilli ilaa waqti macnaha ilaa intuu ka dhimanayo ama dhibaato kale ku dhacayso musiibo un la suga musiibo geeriyeedoo soo gaadha ama dhibaato kaloo ku dhacda qaala waxau idhi markaa nuux markuu ka quustay rabbi yaa rabbi rabbigayow unsurnii iiga hiili kuwan bimaa kadabuuni bisababi takdiibihim iyaaya sida jalaaleynku uu soo qadarayo beeninta ay beeniyeen sababteeda iigaga hiili oo halaag macnaha u keen nimankan raje ma lahe allah waxau idhi fa awxaynaa dabad waxaanuu waxyoonay ilayhi nuux an isnaci ilfulka ey isnac samee baanu u waxyoonay alfulka doonidii samee waxa weeyaan nuuxow biacyuninaa ay mutalabisan bixifdinaa wa kalaa'atina xaal aad tahay mid ku dheehan ilaalintayada iyo aragtidayada oo sifatul caynayn laba indhood rabbi in loo sugaa waa sifaadka ilaahaye daatigee loogu sugayo sida ilaahay u qalantee u cunanta biduuni takyiifin walaa tamhiilin walaa tashbiihin walaa tactiil iyadoon lagana anfiyeyn lana qaabaynayn cidna lagu shabahayn sida rabbi ugu cunanto loogu sugayo markaa salafku waxay ku fasireen imaa in la yidhaahdo bimar'a mina wa xifdina oo laasimka sifada ah sifada wixii ka laasimayey aragtidayada iyo ilaalintayada ku samee waa laasimu sifa iyo waxa weeyaan malsuumka lafteeda oo indhihii ah in la yidhaahdo indhahayaga aragtidaanu kugu eeganayanu kugu arkayno ku samee laakiin ma bannaana in laasimkoo ru'yada ah la sugo waa aragtida ah malsuumkii oo indhahana loo diido waayo indho in laba indhoodoo rabbi u qalmo loo sugaa waa sifa ilaahay oo daati oo rabbi u sugan indho laga baqdaa ilaahay bay ku yaallaan waa kuwa dadku yidhaahda waa sifaadka ay xataa caamadu sugaan intaan culimoba la gaadhin in ilaahay indha inuu leeyahay loo sugo indho ka duwankoo makhluuqaadkoo rabbi u qalma tabaaraka wa tacaala marka ama laasimkii iyo malsuumkiiba israaci oo indhihii iyo aragtidiiba oo waxaad odhan kartaa an isnac ey waxaan u waxyoonay ey isnac samee alfulka doonidii samee biacyuninaa ay biru'yati acyuninaa wa xifdihaa indhahayaga aragtidaannu kugu arkaynaynu kugu eegayno kuguna ilaalinayno ku samee ama ilaalintayada ku samee labadaba waa lagu fasiray muhiimkuna waxa weeyaan in laasimkii oo ru'yadiiyo aragtidiiyo ilaalinta iyo malsuumkii oo indhaha labadaba la sugon midna la inkirin sida ahlubidaca an isnacil fulka doonidii ku samee biacyuninaa ilaalintayada iyo aragtidayada ku samee aanu ku ilaalinayno anu ku arkayno wa waxyinaa sheegidda aanu kuu sheegaynaynu kuu waxyoonaynana ku samee oo dee doonye hore umaad samayn jirine annakaa kuu waxyoonana sidaad u sancaynaysa ead u samaynayso fa idaa jaaa markuu yimaado amrunaa arrinkayagii markuu yimaado bilhalaag amarkayagaannu halaagooda amraynay marka uu yimaado oo wafaara u soo butaacuu soo burqado atannuuru moofadii dabka looga bartay ee kimista ama rootida iyo waxa la midkaa lagu dubi jiray moofo waxaa lagu yaqaanaa dab iyo naar inay ka baxdo ka soo baxdo marka marka arrinkayagu yimaado waa arrinkii halaagiyo cadaabkooda ah oo wafaara tannuuru moofadii dabka looga bartayna ay biyo ka soo butaacaan oo ka soo burqadaan markaasi hee jawaabku waa maxay fasluk markaa waxaad gelisaa fiihaa doontan dhexdeeda min kullin noolo kasta iyo jinsi kasta xaggiisa waxaad ka gelisaa zawjayni ithnayni zawjayni laba noocoo ithnayni laba ah lab iyo dhadig macnaha calaamadaa markaad aragto moofadii dabkoo biyo ka soo butaaceen amarkii alla waa yimid waa astaan iyo calaamadaad ku aqoonsanayso mar haddaad calaamadaa aragto markaa fadhi ma yaallo ee soco oo doonta noolo kasta laba noocoo lab iyo dhadig ka saar wa ahlaka ehelkaagiina saar iyo intii ku rumaysay dee ku raacday ilaa man mid mooyaane kaasoo sabaqa uu hormaray calayhi korkiisa alqowlu hadalkii cadaabkiiyo cuquubadu miduu u hormaray oo mutaystay in la halaaga mooye kuwa kale waxa weeyaan saar kaa hadalka cadaabka u hormaray oo minhum ehelka ka mid ah sida deynakiisii kancaan oo kale walaa tukhaatibnii hana igala hadli nuuxow fi ladiina kuwa dalamuu dulmiga falay waayo innahum iyagu muqraquuna waa kuwo biyaha lagu maanshaynayo oo lagu qarqinayo oo lagu halaagayo kuwaa ha u doodin ergana ha u noqon way qarqoomayaanoo waa la halaagayaaye alla waxau idhi faida stawayta markaad haddaba ku ekaato anta adigu nuuxow iyo waman cidda macaka adiga la jirkaaga ahaatay cala alfulki doonta korkeeda markaad ku ekaato ee aada fuusho faqul waxaad tidhaha nuuxow alxamdu lilaah mahad iyo ammaan oo dhan allah iska leh alladii allaha najaanaa naga badbaadiyey min alqowmi qolada addaalimiina daalimiinta ah kuwaa daalimiinta iyo wixii helay rabbiga naga badbaadiyaa mahad leh alla ugu mahadnaq wa qul waxaana tidhaahdaa rabbi yaa rabbi rabbigayow ansilnii ideji munzalaa meel la dego meeshaa la dego mubaarakan la barakeeyey wa anta adigu allahayow khayrulmunziliina inta wax dejisa ka ugu khayrka iyo karaamada badan baa tahe meel wanaagsan ideji inna fii daalik arrinkaa la soo sheegay waxa ku sugan ay alinjaa waalihlaak badbaadadaa nuux iyo intii rumaysay iyo halaaggaa qoomkiisii ku habsaday waxa ku sugan la aayaatin calaamado waaweyn oo lagu aqoonsado ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa wain kunnaa waxaannu ahaanay baa alla uu yidhi lamubtaliina kuwa kuwaa imtixaamay waa qoomkii nebi nuuxe oo ku imtixaamay oo ku jarribay dee biirsaali nuuxin diriddii nuux loo diray ee ay beeniyeen imtixaan lagu imtixaamay ku dhaceen oo ay ku fidnoobeen bay ahayd marka intu waxa weeyaan waa mukhafafa min athaqiila oo wa in kunnaa wa inhu sha'niye yacnii arrinkiiyo xaalku wuxuu yahay kunnaa waxaannu ahayn lamubtaliina kuwaa kuwa imtixaamay markaa sida raajixa in waa mukhafafa waxaa kaloo culimmada qaarkood ku fasireen inay naafiyadiiba tahay laamtuna bimacnaa ilaa ay tahay jumladuna xaaliye ay tahay macnuhuna markaa uu noqonayo wa in kunnaa ay maa kunnaa mabaanaan ahayn lamubtaliina ay ilaa mubtaliina xaal aanu nahay kuwaa kuwa imtixaamaya mooye wax kale maanaan ahayn allah waxau ihi uma ansha'naa dabeed waxaanu abuuray min bacdihim ay min bacdi qowmi nuux qoomkaa nebi nuuxee la halaagay dabadood waxaanu abuuray qarnan qolo aakhariina kale ummado kalaanu abuuray oo faarsalnaa dabeed waxaanu u diray fiihim iyaga dhexdooda rasuulan rasuul baanu u diray rasuulkaasoo minhum iyaga ka mid ah waa ree caad waa la yidhio dee nebi huud loo diray waa ree tamuudna waa la yidhio nebi saalix loo diray waxaase loo badan yahay caad oo huud loo diray fa arsalnaa dabeed waxaanu u diray fiihim iyaga dhexdoodii rasuula rasuul baanu u diray rasuulkaasoo minhum iyaga ka mid ah maxaanu rasuulka ugu diray uu u xambaarsanaa an icbudullaaha ey ucbudullaaha ilaahay keligii caabuda maa lakum idiinma sugna min ilaahin macbuud xaq lagu caabudo oo kayruhu aan alla ahayniye ilaahay keligii caabuda afalaa tattaquuna miyaydaan alla ka baqayn wa qaala waxay yidhaahdeen almala-u madaxyo weyntii madaxdoodii oo min qowmihi qoomkiisa rasuulka qoomkiisii ka midihi waxay yidhaahdeen alladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniyey biliqaa'i alaakhira aakhire la kulankeedana beeniyey walxaalba ay yidhaahdeen atrafnaahum aanu u nicmaynay fi lxayaati addunyaa nolosha tan adduunyadee liidata ama dhow dhexdeeda aanu ugu nicmaynay waxay yidhaahdeen waa kan maquululqowlkii maa haadaa kani muu ahaanin nebi huud iyagoo sheegaya ilaa basharun qof aadamiyo bani aadama mooye wax kala ma ahaanin aadamigaasoo midlakum idinkoo kale ah aadaminimadiisii bay sii faahfaahiyeen oo waxay yidhaahdeen kaasoo ya'kulu cunaya mimaa kii xaggiisa wax ka cunaya taakuluuna aad ka cunaysaan idinkuba minhu xaggiisa oo wayashrabu ka cabbaya mimaa kii xaggiisa wax ka cabbaya tashrabuuna idinkuna aad ka cabbaysaan ay minhu isaga xaggiisa aad kayacni wax ka cabbaysaan macnaha waa bashar idinkoo kale ahoo sidiinna wax u cunaya oo u cabbaya waxay yidhaahdeen wala in atactum haddii aad adeecdaanna basharan qof aadami ah oo midlakum idinka oo kale ah innakum idinku idan kolkaas haddaad adeecdaan basharka la khaasiruuna kuwa khasaaraatihiin ayacidukum oo ma wuxuu idinku goodiyayaa annakum in idinku idaa midtum marka aad dhimataan oo wa kuntum a ahaataan turaaban ciid waxa weeyaan baaba'day iyo wa cidaaman la fabaaliyoobay markaa sidaa noqotaan ma wuxuu idinku goodiyayaa annakum idinku mukhrajuuna kuwa la soo bixinaya inaad tihiin hayhaata waa fogaaday arrinkaasi hayhaata waa fogaaday limaa tuucaduuna alla ilaahay waxaa laydinku goodiyayaa waa fogaado wax dhow oo dhacaya midna ma aha suurat lmu'minuun alimaam jamaaludiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka waxa uu yidhi sumiyat bihim liishtimaaliha calaa jalaa'ili awsaafihim wa nataa'ijiha wuxuu yidhi suuraddan qad aflax ama suurat lmu'minuun almu'minuun waxa loogu magacaabay waa koobsashada ay koobsatay tilmaamihii waaweynaa ee mu'miniintu ay lahaayeen iyo tilmaamaha hadday ku toosnaadaan natiijada ka dhalanasoo jannada ay gelayaan ah marka maadaama awsaaftoodii oo kuwaa la tirinaya ah iyo natiijada ka dhalanaysa oo fardowse inay ku gelayaana ay koobsatay iyagaa loogu magacdaro suuratulmu'minuun ayaa loo bixiyey ilaahay tabaaraka wa tacaala bilowga suuradda wuxuu inoo tilmaamay inay xaqiiqo tahay liibaanta mu'miniintu oo qad aflaxa almu'minuuna dhab ahaan waxa u liibaanay weeye naxwada way idinkii ku dhigtay qad maadiga markay gasho taxqiiq iyo taqriib inay faa'iidayso marka maanta waa taxqiiqi oo qad aflaxa waa la hubaa liibaanta weeye dhab ahaan waxa u liibaanay laakiin culimmada luqadu waxay yidhaahdaan maadaama qad ay xaraf tahay xarafna macnihiisu gaar aanu u muuqan waxa ka dambeeyaa laga dhex macneeyaa ilan waa tii la odhan jira walxarfu maa laa yadharu macnaahu kaamilan ilaa maca hayrihi dee haddaad tahay qad xaqiiqe e sodigaa gaar u macneeyey markaa iskii buu isu taagay laakiin waa inuu macnaha xarafku ka dhex muuqdo waxa ka dambeeya iskii iskuma taaga istiqlaalan marka qad aflaxa dhab ahaan waxa u liibaanay ama xaqiiq ahaan waxa u guulaystay almu'minuuna kuwii mu'miniinta ahaa sifada ugu horaysa waxaa laga ishaaraya laga qaadanaya waa almu'minuuna oo dalaalatlishaara ku jirta waayo wasfiga almu'minuuna waxaa laga fahmayaa ana falaaxahum bisababi iimaanihim oo ereyga almu'minuuna sifada ugu horraysaa laga qaadanaya oo sifada ugu horraysay ku guulaysteen waa bisababi aliimaan ilain isaga haddii la waayo waa asaaskiie wax kaleba ma yaalle isagaa wax lagu duldhisaya dabeed waxaa lagu xijisiiyey iimaankii asalka ahaa alladiina hum fii salaatihim khaashicuuna kuwii salaadooda ku khushuucayey salaadii waxaa loogu soo hormariyey khushuucdeeda waayo salaad qiimaheeda iyo midho waxa lagaga goostaa waa bisababi alkhushuuc inta aad salaadaada ka khushuucdo eed ka fahamto ee afkaaga iyo uurkaagu ay iska waafaqaan ee ereygaad akhriyays iyo macnihiisa aad dhandhamiso inta salaada ka anfacaysa waa intaa laakiin adoo ghaa'ibulqalbi ah oo qalfoofkaaga mooye qalbigaagu qaa'ib yahay waxaad akhrido dee wax badan ka dheefi maysid marka waxaa la ydhaha khushuucdu waa ruuxu salaa wa lubbuha waa naftii iyo dhuuxii iyo asalkii salaada oo hadday ka baxdo waa sidii jasad ruuxi ka baxday dee meyd buu noqon salaada nolosheedu markaa waa waa khushuucda muhiimku markaa waxa uu yahay waa in yacni qofku afka waxa uu ka akhriyayo iyo uurkiisa ama qalbigii iyo alfaadii iyo macaanidii intaa inuu wada dareemayo shucuurayo waa inaanu noqonun carabku mid dhaqdhaqaaqayo isagoon qalbiguba la socon laakiin afki iyo uurku waa inay wada socdaan macnahana uu dhandhamiyo marka khushuuci waxay ku timaadaa dee carabkaagu wuxuu akhriyayo iyo qalbigaagu markay wada socdaan macnaha adkaarta iyo qur'aankana aad dhandhaminayso mowqifka aad taagantahe amaam allaahina aad cabsidiisa iyo haybadiisa shucuurayso meel kalena aanad ku maqnayn laakiin qofkii hadduu maqan yahayba dee qalbibaa laga khushuucaayo jidhka lagama khushuuco nahrulkhayrku hoosta waxa uu ku soo aroorinayaa xadiid lafdigiisu uu yahay low khashaca qalbu haada la khashacat jawaarixu yacni qof nin waxa weeyaan intuu nebigu arkay dee garhkiisii iyo maradiisii iyo kolba meel hagaagaajinayo oo xubnihiisi kolba meel ay u dhaqdhaqaaqayaan inuu yidhi kan qalbigiisu hadduu khushuuci lahaa xubnihiisa xasili lahaa laakiin culimmadu waxay tilmaameen xadiid ahaan uma sugno oo nebiga kama sugno waa daciif laakiin macno ahaan waa u sax oo macnuhu waxa weeyaan khushuucdu hadday qalbiga degto raadkeedu xubnuhu ka muuqda haddaad aragto qof kolba meel eegaya oo gacmihiisa ay iska shaqaynayaan oo qalbigiisaan joogin qalbigiisa hadday khushuuci degto xubnihiisuna way xasilayaan meelay dhaqaaqi mayso marka aslulkhushuuc waa cabsi iyo haybad qalbiga gasha raadkeeduna xubnihii qofka u ka muuqdo oo qofka yacni muuqaalkiisa iyo xubnihiisa ayay ka muuqanaysaa khushuucda qalbigiisa degta waaladiina hum cani lagwi mucriduuna sifada saddexaad waa kuwa laqwiga iskaga jeedsada laqwi waxaa la yidhaahdaa maa laysa fiihi faa'idatun dunyawiya walaa ukhrawiya waa hadalka iska laaqiga ah maalayacniga ah dheef adduunya iyo mid aakhira midna aan lahayn iska dhacdhaca ah marka hadalladaa iska dhacdhacee laqwiga ah way iskaga jeedsadaane waxba kuma darsadaan wa idaa maruu bilaqwi maruu kiraama way iska dhaafaan meel laqwi lagu haya markay soo maraanna waxay culimmadu yidhaahdeen hadday noqdeen laqwigii aan faa'iidada lahayn kuwa ka fogaaday fa icraaduhum cani alxaraami min baabi alawlaa waalaxraa xaaraan inay ka jeedsadaan oo ka fogaadaanna waabay ka sii mudanto way ka horraysayba waayo ninka waxa bilaa faa'iidada le iskaga fogaadaa xaaraantana wuu uga sii fogaansha badan yihi sifada kale waaladiina hum lizakaati faaciluuna waa kuwa sakadii bixinaya xoolahooda ku waajibtay cidday ciddii mutaysatana siinaya culimada qaarkood waxay ku fasireen azakaat in looga jeedo zakaatu nafsi tahaaradii nafta oo loo jeedo naftoodaay ku tahirayaan daacada oy dembiga ka maydhayaan laakiin waxba ta'wiilkaa loogama baahno oo zakadii xoolaha ee asalka ahayd in lagu xambaaraa ka awlaysan zakaatu nafsi in lagu xambaaro ibnu katiirna waxa uu leeyahy labadu isma diidayaano zakaatulmaali wannafsi xoolahoodiina waa sakaynayaan naftoodana waa tahirayaan zakada xoolaha lafteedaana daahirinaysa naftooda oo bukhliga iyo bakhaylnimadana ka maydhaysa xumaan oo dhanna waxa weeyaan xoolahoodi iyo naftoodaba ka ilaalinaysa waxaa kaloo ka mid a sifaadka mu'miniinta lagu tilmaamay kuwa xubnahooda taranka xaaraanta ka xafida haweenkooda mooyaane iyo addoommahay mudigtoodu mulkiday ee marka jihaad la gale ee gaale layska hor yimaado addoommada laga soo qabsado mulkulyamiinkaas iyo haweenkooday dee caqdiga iyo guurka xalaashaha ku qabeen mooyaane wax kale kuwa ka xafida xubintooda taranka ilaahay waxa uu tilmaamay kuwaas inaan lagu canaananayn inay baahidooda ku gutaan ooridoodii ama addoontoodii ciddase wax kale ku gudataa way xadgudbeen jamaaludiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka waxa uu ku yidhi dallat haadihi alaaya calaa tacliiqi falaaxi alcabdi calaa xifdi farjihi aayaddani waxay tusisay liibaanta addoonka in lagu xidhay xubintiisa daranka xubintiisa taranka inuu ilaashado rag iyo dumarba wa annahu laa sabiila lahu ila alfalaaxi biduunih iyo guusha inaanu waddo kale ku gaadhayn inuu xubintiisa xafido mooyaane wuxuu yidhi watadamanat alaayatu halaaata umuur aayaddu waxay koobsatoy xambaarsan tahay saddex arrimood maxay yihiin man lam yaxfad farjahu qofka aan xubintiisii ilaashan lam yakun min almuflixiin kow horta kuwa guulaysta ka mid noqon maayo wa annahu min almaluumiin waxaanuu ka mid yahay kuwa la canaantay ee ceebtiiyo canaantaba mutay wa min alcaadiin kuwa xadgudbay ee shareicada ka tallaabsaday ayaa uu ka mid noqonayaa saddexdaasa lagu tilmaamay wuxuu sheekhu yidhi fafaatahu alfalaaxu guushii waa seegtay wastaxaqa isma alcudwaani waxaanu mutaystay magaca xadgudubka in loogu yeedho wa waqaca fi allawmi canaan iyo ceebna waa ku dhacay wuxuu sheekhu ku soo gebagabeeyey fa muqaasaatu alami ashahwa wa mucaanaatiha aysaru min bacdi daalika qofku haddaba xanuunka shahwadee uu dareemayo iyo dhibkeeda inuu u adkaysto ayaa uga fudud waxaas inuu ku dhaco waa arrin muhiim ah oo da'yartiyo dhallinyartu haba ugu badnaadaane wakhtigan fitanka iyo dhibaatada badani ay ku xeersan tahay qofka ee xumaanta iyo wasaa'isheedii ay sahlanaadeen inuu adkaysto oo shahwada xaraaradeediiyo dhibka gubaya uu u adkaysto oo uu ka sabro ayaa uga khayr badan intuu naftiisa hoggaanka u sii daayo ceebtaa iyo canaantaas inay adduunyada ku dhacdo aakhirana cuquubo iyo cadaab uu muto waxaa kaloo layna amray umirnaa bixifdi albasari qabla alfarj indhaha inaynu ilaashanaa layna amray intaan xubinta la ilaalin waayo wax walba albaab laga soo gala uu leeyihi oo isha iyo aragtideedu waa albaabka laga soo gala ee qalbiga xumaanta ku dhacaysa halkay uga soo tafto ama uga soo dustaa waa aragga iyo indhaha qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahu waxaa la yidhi nebi allow mu'miniinta waxaad ku tidhaa ood amartaa indhihiinna laaba oo xaaraanta ka ilaaliyo ha ku eegina xubnihiinnana xafitoo ilaashada dee qof aan araggiisa ilaashan dee ibtiisa ilaashan maayo oo ilaalinta xubintu waxay ku xidhan tahay inuu indhaha ilaashado oo aanu xaaraanta ku sii dayn dee inaad tidhaahdo moobilkii meel walba waan fadhayaa waan baadhayaayo wax walba waan eegayaa xaaraanna naftayda waan ka xafidayaa labadaa isku heli maysid waa inaad marka hore waxyaabaha sawiradaa xunxun iyo munkaraadka iyo muxaramaadkaa naftaada waa inaad horta araggaaga ka ilaaliso markaasaa xubintaaduna ay ilaashamaysaa waxaa kaloo ka mid a sifaadka mu'miniinta lagu tilmaamay xifdu alamaanaati waalcuhuud yacnii ammaanooyinka iyo ballamada in la dhowroo la ilaaliyo ayaa ka mid a sifaadka mu'miniinta ammaanadu waxaa soo gelaya ugu horreeya waxa weeye ammaanada u dhaxaysa bayna alcabdi wa rabbih oo takaaliifta sharciga ah amran wa nahya waxaa dadka la faray iyo waxaa loo diiday inaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaal faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaanu inahu kaana daluuman jahuula ammaanada cir iyo dhul iyo buuraba ay diideene insaan dhabarka u ritay dee waa takaaliifta sharciga ah awaamirtiiyo nawaahida marka yacni kow ammaanaday ilaaliyaan waxa ugu horaysa ta u dhaxaysa addoommadiiyo allahood oo wixii la faray bay yeelayaan wixii loo diidayna waa ka tegayaan waxa kalooy ilaalinayaan oonay dayacayn ammaanada u dhaxaysa baynahum wa bayna alkhalq iyaga iyo dadka oo haddii camal lagu aamino sideedii bay u gudanayaan oo khiyaamayn maayaan wakhtiga camalka uu shaqada ku qaadanayo wakhtigiisuu ilaalinaya waxa weeyaan wixii loo diray buu daryeelayaa oo aanu dayacayn yacnii camalka loo igmaday wuu ilaalinayaa oo ammaanada waxaa ka mid a qofka caqdi ama ballan shaqo u gala meel inta uu yacnii dawaamka shaqadiisu saacad bay ka bilaabantaa saacadna waa ku dhammaata intaa u dhaxaysa haddaan la fasixin oon loo oggolaan sharcan uma bannaana inuu ka baxo wax kale ku bixiyo waa inuu shaqadii ku guto ama tu dowladeed ha noqoto ama tu shicib ha noqoto waxaa ka mid ah ammaanaadka hadalka lagugu aamino iyo sirta qof hadduu wax kugu siraysto ammaanada waxaa ka mid a inaad u ilaaliso oonad meel walba ka sheegin waayo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi idaa xadadaka arajulu bixadiidin uma altafad fahuwa amaana nin hadduu isagoo kuu sheekaynaya hareeraha eego waa ammaanee ilaali cid ha u sheegin waayo wuxuu hareeraha isaga eegayaa cid kale ayay maqlin bal ka waran eegma ayaa la cabiraye hadduu kugu adkayo waar hebelow waa sire ha sheegin ood haddana qofka ugu horreeya u sheegto dee khaayin baad noqonaysaa ammaano malihid marka addoommadu waxay kugu ammaanaysteen hadduu camal yahay hadduu qowl yahay hadday hawl kala tahay waa inaad ilaaliso waa sifada mu'miniinta haddaad ilaalin weydo sifatulmunaafiqiin baad ku dhacaysa aayatulmunaafiqi alaa idaa xadada kadab waidaa wacada akhlaf waidaa tumina khaan qofka mu yacni munaafiqa sifaadka lagu garto waxaa ka mid ah waxa weeyaan in markuu sheekaynayo been uu ku sheekeeyo ballan marka uu qaado uu buriyo ammaano marka loo dhiibtana uu khiyaameeyo oo aanu gudanin ballantoodana waa ilaalinayaan ballantay alla la galeenba ugu horraysa waxay oofiyaan oo aanay dayacin oo amarka alle iyo amarka rasuulka inay dhowraan ballamada ay dadka la gelayaanna way oofinayaan oo baajin maayaan marka sifaadkooda waxaa ka mid ah ammaanadana waa ilaaliyaan ballantana waa ilaaliyaan ta iyagiiyo alla u dhaxaysa iyo ta iyaga iyo dadka kale u dhaxaysaba waxaa sifaadkooda ka mid oo ugu dambeeya waaladiina hum calaa salawaatihim yuxaafiduun kuwa salaadahooga ilaalinaya ibnu kaiir waxa uu yidhi tilmaamahooda salaad baa laga bilaabay aladiina hum fii salaatihim khaashicuuna salaadna waa lagu gebagabeeyey waaladiina hum calaa salawaatihim yuxaafiduuna fadliga iyo sharafta salaadi leedahay ayay taasi astaan iyo amaarad u tahay tusinaysa markii hore khushuucda salaadaa la cabiray oo ruuxda iyo lubigeediiyo dhuuxii salaadu ay ku ansaxasay ah ee macnaha qofku ajarka iyo abaalka uu ku helaayey yacni qofku dee shuruudihii kale hadduu dhammaystiro salaaddii way ansaxaysaa oo la odhan maayo dee way burtay mar hadduu arkaanteeda iyo shuruuddeeda u dhammaystiro laakiin waxaa loo jeedaa waxa lagu kala ajar iyo abaal bataa bimiqdaari alkhushuuc ninba khushuucdiisu intay leeg tahay ayay salaadiisu ka ajar iyo abaal badantay marka markii hore khushuucda salaada la cabiro oo ruuxdii iyo dhuuxii salaada ah markii dambena waxaa lagu gebagabeeyey almuxaafadatu cala asalawaat salaadaha ilaalintoodii waxaa soo gelaya wakhtigeeda in loo ilaaliyo goobta lagu tukanayo loo ilaaliyo jamaca loo ilaaliyo arkaan iyo shuruud waxay leedahay loo ilaaliyo xuquuqday salaadi lahayd oo dhan in loo dhowro ayaa soo gelaya waaladiina hum calaa salawaatihim yuxaafiduuna ilaahay markuu sifaatkaa sheegay aliimaan alkhushuucu fi asalaa alcraadu can allagw alzakaa xifdu alfuruuj xifdu alamaanaat waalcuhuud almuxaafadatu cala asalawaat markuu tilmaamay sifaatkaa toddobada ah ayaa ilaahay wuxuu ku gebagabeeyey ulaa'ika hum alwaarisuun aladiina yarisuuna alfirdows hum fiiha khaaliduun firdowse ma doonaysaa oo jannada halka ugu sarraysa ee ugu mudan ah sifaadka ha lagaa helo kuwa firdowse dhaxlaya waa almawsuufuuna bimaa dukir waxa la soo sheegay kuwa ku sifoobay ayaa firdowse dhaxlaya firdowse layskama dhaxlee sifaa lagu dhaxlaa sifadaas samee firdowse haddaa doonayso firdowsina waa halka janno ugu sarraysa oo nebigu sala allahu calayhi wasalam sida xadiidka ku sugan imaamu lbukhaari uu soo saaray abu hurayrana uu warinayo wuxuu yidhi faidaa sa'altum allah fas'aluuhu lfirdows fainahu aclى اljanna waawsad اljanna wa fowqahu carshu الraxmaan wa minhu tufajaru anhaaru اljanna war markaad ilaahay weydiisanaysaan janno waxaad weydiisataan alfirdows alaclaa weydiista waayo firdowsi waa jannada halka ugu sarraysa waana halka ugu mudan ee ugu fadli badan awsad waxaa looga jeedaa awsadu shay wa amhaluhu wa afdaluh waa halka ugu roon ee ugu mudan markaa firdowsi waa jannada halka ugu sarraysa uguna qiimaha badan ee iyada weydiista waxa ka sarreeyaana waa carshigii raxmaanka iyadaana laga soo faruuraa oo laga soo daayaa ama laga soo jeexaa webiyada jannada ee faraha badan leh hadday malab tahay hadday caano tahay hadday khamro tahay hadday biyo saafiya tahay halka laga soo faruure laga soo furaa waa min alfirdows webiyada jannada waxa markaa halka ilaahay inoogu gebagabeeyey sifaatu lmu'miniina wa jazaa'uhum tilmaamahay mu'miniintu lahaayeen iyo abaalmarintay ku mudanayaan oo janno halka ugu sarraysa ah waxaa kaloo rabbi ka warramay madaahiru qudrati illaahi caza wajalla fii khalqi alinsaani wa fii saa'iri alkown wa ihbaati albacthi wa madaahiri nicamih muuqaallada waaweyn ee tusinaya ilaahay awooddiisa iyo weynidiisa ee ilaahay inooga muujiyey abuurka insaanku iyo maraaxisha uu soo maray iyo makhluuqaadka kale iyo sugidda alla inoo sugay isa soo saaridda dambe iyo madaahirta iyo muuqaallada tusinaya nicmooyinka rabbi ku galladaystay addoommadiisa ee tirada badan in la soo koobi karay allah waxau yidhi walaqad khalaqna alinsaana min sulaalatin min tiin waa abuurkii asalkeennii aadamaynu ka soo jeednay oo dhoobo ah weliba dhoobo oo dhan maahee dhoobo markii laysu geeyey khulaasada laga soo yacni dhex saaray baa laga abuuray aadam marka maadaama dhoobadu noocyo kala duwan tahay lagana soo dhex saaray dhoobo oo dhan ayaa waxaa la yidhi tafiirtiisii nooc walba way yeesheen ilan dhoobaduba nooc walba way leedahay noocii dhanaana noocii qadhaadha noocii dheefta lahaa noocii aan dheefta lahayn dee ciiddu nooc walba waa leedahay marka maadaama dhoobo oo dhan majmuuceedii laga soo dhex saaray abuurkii aadam tafiirtiisiina nooc walba way yeelatay kii dhibta lahaa kii dheefta lahaa kii labadaba lahaa wax walba midab walba waayo xataa midabadeedaa kala duwan ciidda oon isku midab ahay sidaa ciiddu u kala duwan tahay ayaa durriyaddii iyo tafiirtii aadamna u kala duwanaatoo nooc walba iyo muuqaal walba iyo midab walba u yeelatay ilaahay waxa uu tilmaamay aadam maadaama uu dhoobo ka abuuray tafiirtii aadamna iyaga biyaha lamaanahee kulmaya dee inuu ka khalqeen nudfada aabbaha iyo hooyada kulmaya biyahoodaa laga khalqay tafiirta aadam dee intii kale durriyaddiisii dabeed rabbi waxa uu tilmaamo awooddiisa iyo qudradiisa tusinaysa maraaxishu maray makhluuqan insaanku oo uma jacalnaahu nudfatan fii qaraarin makiin waa almarxala aluulaa oo afartan habeen uu sidaa ahaanayo sida xadiidkii ibnu mascuudba ku sugan ee saxiixaynka yacni afartan habeen buu yacni dhibicda ama biyaha yaree manidee nudfadaa ahaanaya meel la dhowro la ilaaliyaana la dhigay oo makaankii iyo raximkii hooyada halkaasaa ilaahay ku khalqoo ku ilaaliyey oo wax dhibaatay aanay ku gaadhay dabadeed nudfadii waxaa laga yeelay xinjir yaroo dhiigay isu rogtay marka jalaaluddiin almaxalli wuxuu ku tilmaamayaa jalaalaynka saddexda meelood buu wuxuu leeyahy wa khalaqnaa fi lmawaadici halaad bimacnaa sayarnaa khalaqnaadan saddexda jeer inagu soo noqonaysa mid walba waa bimacnaa sayarnaa labadii mafcuulna way qaadanaysa markaa dhibicdii yaraydee biyaha ahayd xinjir bay isu rogtoo loo bedelay haddana xinjirtii mudqaa laga dhigay oo waslad yar ama gobol yaroo hiliba oo inta marka mar yacni inta hal mar afka la geliye mudqadu waa maa yumdaq waxa la calaliyo gowska la dhigo kadib mudqadii yarayd ee hilibka ahayd ee yarayd ee qadarka intaa leegahayd qadra maa yumdaq ayaa lafa laga yeelay oo xubnihiiyo jawaarixdii loo sameeyey dabeed hilibkii baa la huuyo oo lagu daday kadib ilaahay wuxuu ka yeelay khalqan aakhar ilaan markii hore candhuuf yar iyo xinjir yar iyo waslad yar buu ahaa abuur kalaa laga dhigay oo xubnihiiyo jawaarixdii lahoo naftiina dee waa lagu afuufay oo ruuxdii ayaa lagu afuufay markay boqol iyo labaatan habeen u dhammaadeen afartankii nudfada iyo afartankii calaqada iyo afartankii mudqada markuu ka soo gudbay boqol iyo labaatankaa habeen ayaa lafihii iyo jawaarixdii lagu rakibay hilibkiina la huuyey malaggiina inta loo diray ruuxdii lagu afuufay malaggiina la amray afar arrimood inuu qoro oo uurka hooyadaabaa lagu qoray waxaad quudan doontay arsaaqadda kuu ah ajashaadu waxay noqon doonto camalkaagu wuxuu noqon doono miyaad guulaysan mise waad guuldarraysan uurka hooyadaabaa lagu qoray marka aad soo baxdeed dhalatee taabba gashana fa kullun muyasarun limaa khuliqa lah wixii hore lagugu qoray unbaad samaynaysaa ma khilaafi kartid waayo ilaahay tabaaraka wa tacaala dee wuxuu ogaa waxaad noqon doonto wixii baa la sii qoray ma aha macnaheedu jabriyo inaad ku khasbantaho qofku dee khiyaarkiisa ayuu amba ku dembaabaa ama taaco iyo cibaado ku sameeyaa qof khasbani ma jiro foodda lasoo qabanaya laakiin wuxuu ilaahay hore u ogaayo cilmigiisu ku dareeruunba la sii qoray wuxuu samaynayaana wuxuu waafaqayaa in wixii hore loo qoray taqaadiirtuna isma khilaafto tii uurka hooyadaa lagu qoray ta waxa weeyaan sanadkiiba mar la qoro fiiha yufraqu kullu amrin xakiim oo habeenka leylatulqadrigaee ramadaan kasta ta waxa weeyaan hore loo qoray qabla khalqi samaawaati walard intaan cir iyo dhulba la abuurin waxaasoo taqaadiiroo qoraallo hore oo saabiqi ihi kulligood waa iswada waafaqayaan insaankuna wuxuu ku dareerayaa in wixii hore loogu qoray dabeed allah waxa uu yihi fatabaaraka allaahu axsanu lkhaaliqiina waxaa sarreeyey kuwa wax qadaree wax jaangooya allaha ugu wanaagsan ha odhan ninka kuwa wax abuura waayo laa yakhluqu ila allah ilaahay mooye cid kale wax ma abuurto laakiin macnaha khalqiga ilan qur-aanku wuxuu ku soo degay bilisaanin carabiyin mubiine macnaha khalqigu wuxuu ku yimaadaa bimacna taqdiiri wataswiir suurayn iyo qaabayn iyo qorshayn ayaa khalqiga la yidhaho luqada carabiga macaanidu ku yimaada ka mid a oo nijaarku marka uu looxa intuu soo qaado uu bedelo ee daaqadu ka dhiga ama albaabu ka dhigo khalaqahu bimacnaa qadarahu wa sawara wuu qaabeeyo wax kaleu ka dhigay marka waxaa looga jeedaa maanta khalqigan waa bimacna taqdiir laa bimacna aliijaad waa qorshayntii iyo jaangoyntii ee abuuristii iyo ahaysiintii ma aha waayo abuurista ilaahay cidi lama wadaagto laakiin jaangoynta iyo qorqoridda iyo qadaridda dee khalqiguna wax way jaangooyaan ilaha khaaliqina wax waa jaangooyaa marka waxaa la leeyahay cid wax jaangoysa oo qadarta oo qorshaysa ama suuraysa ka ugu wanaagsani waa rabbi jalla jalaalu oon cidi gaadhay dabeed rabbi waxa uu tilmaamay maraaxishay makhluuqaadku soo marayaan markuu tilmaamay kadib dee uma inakum bacda dalika lamayituun uma inakum yowma alqiyaamati tubcahuuna maraaxishaa markaad soo martaan dabadeed dee waxa idin hantiya idinsoo gaadhaysaa waa geeri waxaa ka dambeeyaana waa bacthi iyo dib in laydinsoo saaro ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay nicamka waaweyn ee uu ina siiye wax ka mid ah oo ilaahay markuu tilmaamay samaawaadka abuurkooda walaqad khalaqnaa fowqakum sabca daraa'iqa wamaa kunna cani lkhalqi ghaafiliin toddobada samee kala sarreeya daraa'iqna waxaa loo yidhi waa duruqda ay malaa'igtu soo martay sii marte eh ee ilaahay tilmaamay marnaba makhluuqiisa inaan u mooganayn ayaa nicamtuu siiyey wax ka midana uu tilmaamay si ay rabbi u mahadiyaan oo ugu gartaan oo allah waxa uu yidhi wa anzalnaa min asamaa'i maa'an biqadarin fa askannaahu fi lardi wa inna calaa dahaabin bihi laqaadiruun ilaahay waxa uu yidhi xagga sare same waxaa looga jeedaa waa daruurihiie biyaannu ka soo dejinnay roob biqadarin qorsho go'an oo la jaangooyaannu kaga soo dejinnay oo wax yar oon baahidooda ku fillaynna kamaanaan dhigin oy dee kaba dhintaan wax fara badan oy ku halaagsamaanna kamaanaan dhigin oo ay ku dhintaan laakiin waxaanu ka dhignay qadarka ku filan iyaga iyo yacni bahaa'imtooda iyo xoolaha ay dhaqanayaan iyo beerahoodaba intii ku filayd baanu u soo dejinay oo waa ogtihiinoo hadduu yaraadana dee laga maarmi maayo roobo waa loo dhimanayaa hadduu farabatuu xadka ka baxana dee maalin keliyuu kaa qaadi waayo ayaa waxa weeyaan dad iyo dunyaba dee lagu leeanayo ay ku halaagsamayaan marka qadar iyo qorshe ayaa rabbi ku soo dejiyey wain min shayin ilaa cindana khazaa'inuhu wamaa nunaziluhu ila biqadarin macluum wax walba kaydkiisa annagaa gacanta ku haynaba alla uu yidhi waxaananu ku soo dejinaynaa qadar macluum oo la yaqaano oonu annaku u astaynoonu u qorshaynay dabeed rabbi waxau yidhi fa askannaahu filardi dhulkaanu ku xasilinay halkaa waxaad ka garanaysaa haddaan rabbi xasilin dee dhulka hoos bay u aroori lahaayeenoo biyaba lama gaadheen boqol riig haddii lagu qodo lama gaadheen biyo hadduu rabbi hoos u arooriyo wa suuratlmulki aakhirkeeda waa kii rabbi yidhi qul ara'aytum in asbaxa maa'ukum hawran faman yaatiikum bimaa'in maciin warbal waxaad ku tidhaha nebi allow ka warrama haddii biyihiinnu ay noqdaan kuwa gudhay oo hoos u arooro dhulka hoos u galay talow biyo durduraya yaa idiin keeni lahaa laa axad boqol riig haddaa ku qodaan mabaydaan gaadheen hoos hadduu rabbi u arooriyo biyaha lamaba gaadheen marka allah waxau yidhi fa askannaahu filard dhulkaannu ku xasilinay oo biyaha arlada guudkeega intii ku filaydee lagu intifaacay markay gaadhay inta zaa'idkee dhulka hoos u gasha meel alla uu yaqaanuu ku xasilinaya oo dadku ay gaadhayaan oo kala soo baxayaan oo dee biyaha wataa gacantana lagu qodo riigagana lagu qoto ee la gaadho ilan biyihii cirka ka soo daayay unba ilaahay dhulkana ku haynaya ilaahay waxau yidhi wa innaa calaa dahaabin bihi laqaadiruun inaannu biyaha tagsiinno oonu la tagnana waannu awoodnaa inaanaan soo badejin waa awoodnaa inaannu la tagnoo hoos intay u arooraan adgaadhiba weydaanna dee waannu awoodnaa biyahaasuu ilaahay noogu manno sheegtay nicmada weyn ah ee nolol oo dhammina la'aantood aanay suurtoobayn wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xay noolo oo dhan yacnii biyahaasa alla ka ahaysiyo la'aantii dee noola ma joogayo markaasaa laynooga dhigay waxaynu cabbi karroo macaan weliba oo biyaha hadday in yar yar adkaadaan oy qadhaadhaadaan dhibaatadiinu dareenno waa ogti alla waxau yidhi afara'aytum almaaa aladii tashrabuun a antum anzaltumuuhu min almusni am naxnu lmunziluun low nashaau jacalnaahu ujaajan falowlaa tashkuruun war bal ka warrama biyaha aad cabbaysaan ma idinkaa daruuraha ka soo dejiyey mise annaka jawaabtu waxa weeyaan dee allah jamacuna waa litacdiim iyo weynayn ilaahay waxau yidhi low nashaau jacalnaahu ujaajan falowlaa tashkuruun haddaannu dooni lahayn maanaan doonine dee biyo aje oo qadhaadhoon afka la saari karin baabanu ka dhigi lahayne miyaydaan rabbi mahadinayn oo ugu mahadnaqay waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay basaatiinta iyo beeruhu uu ku soo bixiye khudaarta iyo fawaakihda kala duwana aynu cunayno fa ansha'naa lakum bihi jannaatin min nakhiilin wa acnaab lakum fiiha fawaakihu katiiratan wa minha taakuluun waxaasoo dhammi waa nicam laynagu galladaysto mahadnaq iyo cibaado u baahan inaynu ku muujinno wa shajaratan takhruju min tuuri saynaa waa geedka saytuunka zaytuunku markaa kan inaku aynu sharaab ahaan u cabnay caanka agteenna ka ah jawaafaa laydhaah ee marna midhihiisa dee la cuno xabadda zaytuunka marna inta la gogooyo dee sharaabaan aynu u cabno kaasi waa jawaafa laakiin zaytuunka halkan lagu geedka halkan lagu sheegayo oo geedka barakaysan ee cilaajka iyo dawadana ah watiini wazaytuuni wa tuuri siiniin halkaana lagu sheegay suuratu tiin ee ilaahay ku dhaartay waxa weeyaan waa shajaratu zaytuun waa geedka zaytuunka midhihiisuna waa yaryar yahay inaku inta badan ma adeegsanay waddamada carabta iyo shaam iyo falastiin iyo xaggaasu ku badan yihi marka alla wuxuu tilmaamoo ku galladaystay addoommadiisa oo uu yidhi nicmooyinka waaweyn waxaa ka mida geedkaa zaytuunka oo ka baxa buurta sayna la yidhaahdo waxaa la yidhi isagoo meelo kalaba ka baxoon ku koobnayn maxaa loo cabiray tuuri saynaa waxaa la yidhi ama waa halkuu ka bilowday ama wuu ku badan yahay labadaa mid imaa liannahu mabda'uha aw likatratiha fiih ama geedan zaytuunku waa ku badan tahay ama waaba halkuu ka bilowday laakiin meelo kalena waa ka baxa ilaahay waxa uu ku tilmaamay manaaficda zaytuunka labuu ka sheegay oo biduhni wa sibqi lilaakiliin dhinac waa ka dufankaa jidhka iyo meel walba aynu marsanayno dhinacna waa ka iidaamkaa aynu wax ku qoysanayno aynu ku cunayno ee sooskiiyo iidaanka inoo ah ee cuntada aynu ku darsanayno sibqigu waa iidaankaynu wax ku cunaynay duhniguna waa dufankiiyo saliiddii la marsanayey labadaba waa loo adeegsadaa iyadoo asala haddii la heloon qish iyo yacnii qish lahaynna waxyaabo badan baa lagu daweeyaa oo waa shajaratulmubaaraka waa geed barakaysan dabeed alla wuxuu tilmaamay nicmooyinka inay ka mid tahay xoolaha caanahaynu ka cabbayno oo wa inna lakum fi lancaami la cibratan nusqiikum mima fii butuuniha walakum fiiha manaaficu kaiira wa minha taakuluun wax lagu cibro qaataa nicmoolayda idinku sugan oo caloosheeda waxaanu idinka waraabinnaa wax ka mid ah mimaa mintu waa tabciidiya oo wax alle waxa uurka ku jira ma cabnade oo uuskiibaa ka mida oo dhiiggiibaa ka mid a laakiin wixii caloosha ku jiray wax ka mid ah oo caanaha saafiga ah cibradu halkay kaga jirtaana waxa weeye caanahaasi halkay ka soo dhex baxayaan baa cajab iyo cibro badan oo alla waxau ihi wa inna lakum fi lancaami la cibratan nusqiikum mima fii butuunih min bayni farsin wa damin labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin allah waxau idhi nimcoolayda wax lagu cibro qaataa idinku sugan oo calooshooda waxa ku jira waxaanu idinka waraabinaynaa caano saafi oo ka soo dhex baxa min bayni farthin wa damin uus iyo dhiig dhexdood ka soo dhacaya oo ka soo baxaya bal cibrada ku jirta miyaad caano dhiig la aragta ama uus la socdo yaa kala sifeeyey yaa sidaa u qorsheeyey allahu jala jalaaluh waa nicmada rabbi caano saafi oo halkaa ka soo baxay oo qofka cabaya hunguri mar u leh ilaahay waxa uu tilmaamo manaaficdooda ka mid ah dee hilibkooda aynu cunayno si aynu caanahoodaba u cabayno wa minhaa ta'kuluun wa calayha wa cala alfulki tuxmaluun gaadiidna inay noo yihiin oo gaadiid ahaanna dee waynu gaadiidsannaa waxaa la cabiray wakhtiguu qur-aanka soo degayey labadii shay ee gaadiid markaa loo yaqaanay dee la adeegsan jiray waa geela iyo doonyaha laakiin waxa maanta jooga ee waxa weeyaan diyaarado iyo waxa weeyaan gawaadhi iyo waxyaabaha tirada badan lee maanta la fuulana waa lasii ishaaro ilaahay waa sii tilmaamay ishaaro ahaan yaan la carabaabinbe oo ilaahay waxau yidhi walkhayla walbigaala walxamiira litarkabuuha waziina wayakhluqu maa laa taclamuun markuu ilaahay sheegay fardaha iyo baqalaha iyo dameeraha ilaahay uu khalqay si loo fuulo iyo ziino iyo quruxba uu abuuray ayaa alla waxau yidhi wayakhluqu maa laa taclamuuna ilaahay waxaan u abuuri doonaa waxaydaan ogeyn lama carabaabin wax alla waxa gaadiid ilaa qiyaamaha iman doona iyo waxa yimidba wuxuu soo gelayaa wayakhluqu maa laa taclamuun callama alinsaana maa lam yaclam dabeed ilaahay waxa uu ka warramay qisatu nuuxin calayhi salaam maca qowmih nebi nuux qisadiisii iyo qowmkiisa wixii dhex maray oo qasaskii ambiyada qaar ka mid oo halkan ka bilaabo nuux ugu horreeyo awalu rasuulin ilaa ahli lardi ah rasuulkii u horreeyey dhulka loo soo diro risaaladuu rabbi la soo dirana waxay ayd risaaladii rusushoo dhan ay ka midaysnaayeen oo yaa qowmi icbudullaha maa lakum min ilaahin hayru afalaa tattaquun laakiin had iyo jeer dacwadda waxaa ka hor yimaada dadka madaxda iyo maalqabeenka ku kibray nimcada ilaahay oo alla waxau ihi faqaala aladiina kafaruu min qowmihi maa haada ilaa basharun midlukum madaxyaweyntii maalqabeenka iyo madaxda u ahaa ayaa waxay yidhahdeen kani waa qof aadamiyo oo idinla mid ah muxuu idin dheeriyo wuxuu rabaa inuu idin qabsadee waxay cillo ka dhigeen maa haada ilaa basharun milukum waa uun qof aadamiyo oo idinka idinla mid ah shakina kama taagna dee inuu aadami la mida yahayoo isaguba dee malagnimo ma sheegan waa bashar laakiin iyaga waxa uu dheer yahay ilaahay risaalada ayuu ugu nicmeeyo ku karaameeyey oo rusushu waxay ku yidhaahdeen aqwaamtoodii markay yidhahdeen bashar baa tihiin in naxnu ilaa basharun milukum walaakina allaha yamunu calaa man yashaau min cibaadih waa rintiinoo maanaan ahaanin bani aadam idinka idinla mida mooye wax kale ma nihin sidiinaanu u cunnaa oo u cabnaa oo u guursannaa oonu u tarannaa laakiin ilaahay baa ciduu doono diinta u doorta allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah yakhtasu biraxmatihi man yashaa wallahu dulfadli alcadiim nebi maxamedna waa kii alle ku yidhi waxaad ku tidhaahdaa qul innamaa ana basharun milukum yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waaxid waxaad ku jirtaa nebi allow anuu qof bani aadam oo idinka idinla mid aanahay xagga sifaadka basharka isaga mid baynu nahay yacnii qof nuuraaniya ama aan jasad lahayn ama nooc kale ama ihiye qof bani aadam oo idinkoo kalaan ahoo cunayo oo cabayo oo tarmayo oo guursanayo oo xanuunsanayo oo caafimaadayo oo seexanayo oo soo toosayo oo wax ilaabayo oo wax xasuusanaya macnaha sifaatulbashar oo dhan waa igu dareerayaan laakiin maxaan idin dheerahay yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waaxid waxaase la ii waxyooday ilaa xaq lagu caabudo kale inaanu jirin alla mooyaane marka ambiyadu dadka waxay dheeryihiin waa waxyiga maaha sifada basharnimada sida basharkunbay bashar yihiin laakiin basharka waxay kaga duwan yihiin oo ay dheer yihiin dee yuuxaa ilayhim waxyibaa samada kaga socda ilahay kaasuu ku karaameeyo ay dadka kaga duwan yihiin marka waxay yidhahdeen maa samicnaa bi hada fii aabaa'ina alawaliin aabbayaashayadii hore waxaanad sheegaysa kumaanaan maqlaya rasuul la diray culimmadu waxay yidhahdeen odhaahday yidhahdeen maa samicnaa bi haada waa runtood waayo nebi aadam laga soo bilaabay ilaa cahdigii nuux laga soo gaadhayo toban qarni ahayd rasuul lama dirin waayo dee kaana naasi ummatan waaxida towxiidkay ku toosnaayeenoo mid lagu ahaa shirki iyo gaalnimo waxa ugu horreysay qowmu nuux markaasaa nebi nuux loo soo diray markaa nebi nuux rasuulkii ugu horreeyey dhulka loo soo diray si uu shirkiga dhacay ula dagaalamo towxiidna ugu baaqa ayuu ahaa marka markay leeyihiin aabbayaashayadii hore rasuul la soo diray kamaanaan maqal dee waa runtooda awalu rasuulin ilaa ahli lardi bay ahayd laakiin taasi xujo u noqon mayso dee rasuulkii ugu horreeyey u ahaaye inay rumeeyaan oy raacaan baa waajibka iyo gartu ay ahayd haddana way isrogeenoo waxay yidhaahdeen markii hore waxay lahaayeen inuu idin qabsaduu doonaya u idinka sarreeyo in huwa ilaa rajulun bihi jinna fatarabasuu bihi xataa xiin waa nin waalin bay yidhahdeen iska sugo intuu ka dhimanayo ama dhibaata kaga dhacayso markuu ka quustay nuux ee loo waxyooday inaan cid dambe ka rumaynayn qoomkiisa wa uuxiya ilaa nuuxin annahu lan yu'mina min qowmika ilaa man qad aaman markii loo sheegay qof dambe inaanu ka rumaynayn ayaa nuux ilaahay u baryey oo waxa uu yidhi rabbi insurnii bimaa kadabuun ilaah kuwani beenintan ay beeniyeen darteed haddaba iiga hiiliyo iiga gargaar oo halaag iyo cadaab ku soo deji rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara inaka in tadarhum yudilu cibaadak walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara waxa u ihi allahayow qof ha ka reebina baabi iyo yacni waxa weeyaan cadaab dabargooya oo gam ka siiya ilaahu soo gaadhsiiyo ku soo deji waayo haddaad dayso gaal mooye wax kala dhali maaya markaasaa ducadiisii la ajiibay oo cadaab caam ah waxa weeyaan lagu soo dejiyey kadib markaa cadaabkii intaan usoo degin ka hor ayaa si uu uga tabaabulshaystay isaga iyo inta rumaysay fa awxaynaa ilayhi an isnaci ilfulka biacyunina wa waxyina waxaa loo waxyooday doon samee mar alla markuu doontana dee hore umuu aqooni waa biacyunina ilaalintayada dhibaata kusoo gaari mayso iyo wa waxyina sheegidda aanu annaku kuu sheegananu ku barayno ilan hore umuu aqooni waa loo waxyoodo waa lagu ilhaaminayaa siduu u samaynayo waa loo sheegaya markaasaa markay soo maraan ay odhan jireen waxa weeyaan waa ninkii waallaa doonta halkuu samaysanaya berri baa u joogaa iyo bannaane ma oga waxa ku soo socda waa kan rabbi ku tilmaamay wayasnacu lfulka wakulamaa mara calayhi mala'u min qowmi sakhiruu minhu qaala in taskharuu mina fainaa naskharu minkum kamaa taskharuun mar kastoo koox qoomkiisii ka mid ah ay soo maraan way ku jeesjeesi jireen waxay odhan jireen balkii wallaaya nuu xeega maantana doon baan samaynayaa buu yidhi goormuu nijaar noqday iyo iyo waxa weeyaan nin wax sameeyo oo saanica marka ay ku jeesjeesaan buu ku odhan jiray haddaad nagu jeesjeestaan maanta walle waa idinku jeesjeesi doonaa waana siday u dhacday markii cadaabkii cuquubadu ay ku habsatay qoomkii allah waxau yidhi markaa biacyuninaa ilaalintayada iyo aragtidayada ku samee horey nuu soo tilmaannay caqiidada ahlu sunnaha ay ka mid tahay laba indhoo ilaahay u qalmo u cunnamo isaga munaasab ku ah oo kuwa dadka aan la mid ahayn oo isaga laa'iq u ah ayaa rabbi loo sugayaa sida wejiga iyo gacmahaba loogu sugo lafduljamci aroorka uu ku soo aroorayna biacyunina iyadoo laba indhood loo sugayo waa haddii la qaato qowlka odhanaya aljamcu maa fowqa alwaaxid sida imaamu maaligba uu yidhi waxa kaloo lagu fasiray biacyunina jamcu waxa weeye litacdiim weynayn oo ilaahay jamca waa adeegsadaa iyadoo weynayn uu naftiisa weynaynayo waxa weeyaan looga jeedo innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun mufradka soo aroorayna waxa weeyi waa mufradu mudaafun fayacumu linayn walitusnaca calaa cayni mufradka mudaafka ee caynta ku soo aroorayna wuxuu caam yeelayaa labadii waayo waa mufrad mudaafa inay laba yihiinna xadiidkii dajaal alacwar lagaga warramayey ayaa tilmaamaya oo ina rabbakum laysa biacwar markuu nebigu sala allahu calayh wasalam tilmaamaya dajaal wuxuu yihi hooyo ogaada rabbigiin ma cawara dajaalna isha midig ayuu cawaran yahay cawarkuna waxaa lagu gartaa biictibaari alcaynayn marka labada indhood la eego ayaa cawarku u yimaadaa marka ina rabbakum laysa biacwar waa ishaaro inuu ilaahay laba indhoodoo u qalma uu leeyahay tabaaraka wa tacaala dabeed alla waxa uu yidhi arrinkaygu markuu yimaado cadaabkii iyo halaagii ah oo moofadii biyo ay ka soo butaacaan halkii dabka looga bartay biyo markay ka soo boodaan waxay calaamad u tahay cadaabkii yimide markaa doonta waxaad ku gurtaan noolo kasta laba nooc lab iyo dhadig markaa waxay culimmadu yidhaahdeen intii rumaysay ehelkiisa iyo cid kaleba markii doonta u saaray ayaa waxaa la amray makhluuqaadkii kaloo dhan yacnii dugaag iyo xayawaanaad iyo nooc kastoo noolo ah oo jira inuu lab iyo dhadig ka soo saaro doonta si aanay u dabargu'in markaa sidaasaa min kullin zawjayn itnayn noolo kasta lammaanuu ka soo saaray lab iyo dhadig kadib waxa weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala doontii ayaa uu iyaga ku badbaadiyey oo buurta aljuudi la yidhaahda ayaa ay ku dul sugnaato ay ku xidhatay halkaasaa rabbi ku badbaadiyey nebi nuux markaa durriyadiisii dadaan durriyadiisa ahayn baa doonta la fuulay wax alla wixii tafiirtii kale way dabargo-eenoo waxba kama noolaan laakiin intii nebi nuux ku abtirsanaysay ayaa ilaahay baaqi ka yeelay oo wajacalnaa duriyatahu humulbaaqiina waa ka rabbi yidhi tafiirtiisii waxaanu ka yeelnay kuwa hadhay ilaa qiyaamaha sidaa darteed ayaa nuux waxaa lagu magacaabaa abulbashar athaani sida aadam u basharkoo dhan aabbo ugu yahay ayaa nebi nuux cahdigiisii markii dadkii la halaagay la baabi'iyeyna intii ka dembaysay dadka ka dembeeyey oo dhan waxay ku abtirsanayaan nuux oo aabbihii labaad u ah oo ay gelayaanoo waa tafiirtiisii in waxa baaqi noqotay ilaa qiyaamaha wixii kale waa dabar go-een ilaahay markaa wuxuu u tilmaamo uu ku yidhi hana igala hadlin daalimiintu way halaagsamayaane mar alla markaa doonta ku dul ekaatana ilaahay mahadi oo ducayso arrintaana cibro iyo calaamad weyn oo lagu waantoobaa ku sugan dabeed alla waxa uu tilmaamay nebi nuux dabadii kuwii ka dambeeyey oo sida raajixaa la yidhi waa qowmkii caad ee nebi huud loo diray iyagana ilaahay nebi huud markii uu diray towxiidkii uu nuuxba ku baaqu ugu baaqay oo ambiyadu taa waa ka sinaayeen iyagana gaaladoodii unbaa ka hor timid huud sidii kufaartiiba ay nuux uga hor yimaadeen oo taa waa ka siman yihiin markaasaa weliba iyagoo ku jeesjeesaya sidii qowmu nuux oo kale waxay yidhaahdeen maa haada ilaa basharun milukum yaakulu mima taakuluuna minhu wayashrabu mima tashrabuun kani ma aha bashar iyo qof aadamiyahoo idinka idinla mida mooyaane oo sidiina wax u cunayo oo u cabaya muxuu idinkaga duwan yihi haddaa adeecdaanna alla ilaah waa khasaarteen bay yidhaahdeen waxa uu sheegayana waxba kama jiraan allah waxa u ihi qad aflaxa dhabahan waxa u liibaanay almu'minuuna kuwii mu'miniinta ahaabaa dhabahan u liibaanay aladiina mu'miniintaasoo hum iyagu fii salaatihim salaadooda khaashicuuna ku khushuucaya waaladiina iyo mu'miniintaasoo hum iyagu cani lagwi waxaan faa'iidada lahayna deelqaafka iyo dhacdhaca mucriduuna iskaga jeedsanaya iyo waaladiina kuwaasoo hum iyagu lizakaati sakadana faaciluuna samaynaya waaladiina mu'miniintaasoo hum iyagu lifuruujihim xubnahooda taranka xaafiduuna xaaraanta ka ilaashanaya ilaa calaa aswaajihim haweenkooda mooyaane aw maa malakad ama waxay hantiday aymaanuhum midigyadoodu mooyaane fa innahum maxaa yeelay iyagu hayru maluumiina kuwa lagu canaananayo kayrkood weeyi hadday labadaa ku gutaan baahidooda oo lagu canaanan maayo faman ibtaqaa ruuxa doona waraa'a daalik kaa la soo sheegay waxaan ahayn oo sawjadii iyo milkulyamiinkii ah qofka labadaa waxaan ahayn doona inuu baahidiisa ku guto fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alcaaduuna kuwa xadgudbay weeyi culimmada qaarkood waxay ka istimbaadeen aayaddan taxriimu listimnaa biyaha in gacanta ama waxyaabo kale laysaga keeno xaaraannimadeeda aayaddan ay kala soo baxeen oo waxay yidhaahdeen faman ibtaqaa waraa'a daalika fa ulaa'ika hum alcaaduun dee waa waraa'a daalika zawjadiina ma aha milkulyamiinkiina ma aha wax bannaan markaa ma aha iyo waaladiina kuwa weeyaan mu'miniintu hum iyagu liamaanaatihim ammaanooyinkooda iyo wacahdiin ballantoodaba raacuuna ilaalinaya waaladiina kuwi weeyaan mu'miniintu hum iyagu calaa salawaatihim salaadahooga yuxaafiduuna ilaalinaya ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alwaarisuuna kuwa dhaxlaya weeyi aladiina kuwaasoo yarisuuna dhaxlaya alfirdowsa jannada firdowsee ugu sarraysa dhaxlaya oo hum iyagu fiihaa firdowse dhexdeeda ayaa khaaliduuna ay ku waarayaan wallaahi laqad khalaqnaa waanu abuuray alinsaana ay asla alinsaan insaanka asalkuu ka soo jeeday oo aadama waxaan ka abuuray min sulaalah wax la soo soocay oo la soo siibay ama la soo saaray waxaa la soo saaray oo min tiinin dhoobe xaggeed laga soo saaray oo sulaala waxay culimmada luqadu yidhaahdeen waa bimacna almasluula tii la soo saaray almustakhraja almustakhlasa marka aadam waxaan ka abuuray wax laga soo saaroo laga soo soocay min tiinin dhoobe xaggeed summa jacalnaahu haddaba damiirkan dambe ha u celinin aadame waa tafiirtii aadam oo waa noocii insaaniga ahaa bani aadamkii oo mar haddii aadam dhoobo laga khalqay tafiirtiisa waxa laga khalqay dee labadan biyood ee ku kulmaya raximka marka damiirkan dambe uma jacalnaahu waa aadamihii bani aadamkiibuu ku dhacaya ee aadam laftiisa ma aha ilan isaga dhoobaa laga abuuray oo asalkeenni ah aabbaheen aadam uma jacalnaahu dabeed waxaanu ka yeelay insaankii waa bani aadamkiie nudfatan xaal uu yahay candhuuf yar ama dhibic yaroo biyo ah fii qaraarin ay fii mustaqarin meel lagu sugnaadaanu ka yeelay waa makaankii iyo raximkii hooyada eh makaankaasoo makiinin la ilaaliyey oo la dhowray umma khalaqnaa ay umma sayarnaa dabeed waxaan ka ahaysiinoonu ka dhignay an nudfata candhuuftii yaraydna calaqatan xinjir yaroo dhiiga fa khalaqna alcalaqata dabeed xinjirtii yaraydna waxaanu ka yeelay mudqatan gobol yar ama cad yar oo hilib ah fa khalaqna almudqata dabeed waxaanu ka yeelay cadkii yaraa ee hilibka ahaana cidaaman lafa ayaanu ka yeelay oo fakasawnaa dabeed waxaanu huwinay alcidaama lafihii laxmaa hilib baanu huwinay oo ku dadnay uma ansha'naahu dabeed insaankii waan abuuray khalqan ay makhluuqan xaal uu yahay makhluuq makhluuqaasoo aakhara kale oo macnaha markii ruuxdii lagu afuufay ee maraaxishii hore uu ka soo gudbay khalqi kaluu noqday oo candhuuftii waa ka soo gudbay xinjirtii waa ka soo gudbay mudqadii waa ka soo gudbay abuur kale iyo makhluuq kaluu noqdo xubnihii iyo jawaarixdii lagu rakibay ruuxdiina lagu afuufay fa tabaaraka allaahu ilaahay baa kor noqday ama weynaaday ama khayrkiisu batay allihii axsanulkhaaliqiina inta wax qadartee qorshaysa ka ugu wanaagsan ahaa uma inakum dabeed idinku bacda daalika madkuurkaa la soo sheegay dabadeed maraaxishaa aad soo marteen abuurista kadib lamayituuna kuwii dhimanayaa tihiin uma inakum dabeed idinku yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana tubcahuuna waa laydin soo bixinayaa wallaahi laqad khalaqnaa waanu abuuray oo fowqakum korkiinna waxaanu ku abuuray sabca daraa'iqa toddoba samo ayaanu korkiinna ku abuuroo kala sarreeya oo malaa'igtana waddooyin iyo daraa'iq u ah wamaa kunnaa manaanaan ahaanin cani alkhalqi khalqiga xaggooda haafiliina kuwa moogan wa anzalnaa waxaanu ka soo dejinnay min asamaa xagga sare waxaanu ka soo dejinnay maaan biyo biqadarin qorshe go-an baananu ku soo dejinnay oo faaskannaahu dabeed waxaanu ku xasilinay biyihii fil ardi arlida dhexdeeda wa innaa annagu calaa dahaabin tegis bihi biyihii aanu la tagnana laqaadiruuna waanu awoodnaa fa anshanaa waanu abuuray oo lakum idinkaanu idiin abuuray bihi ay bilmaa biyaha sababtoodaanu idinku abuuray jannaatin beero oo min nakhiilin timira iyo wa acnaabin cinab lakum waxa idinku sugan fiihaa jannooyinkaa dhexdooda fawaakihu khudaar kala duwan oo kasiiratun fara badan wa minhaa fawaakidaa xaggooda ayaa ta'kuluuna wax ka cunaysaan ama beeraha wa shajaratan ay wa anshanaa lakum bih waxaanu biyihii idinku soo bixinoo idinku abuuray oo kale shajaratan geed geeddaasoo takhruju ka soo baxda min tuuri saynaa'a buurtaas sayna la yidhaahda ama siiniin waxa weeyaan geedda ka soo baxda waa geedka saytuunke waana ka saliidda laga miiro ee kan innaku aynu isticmaalle caanka ama aha geeddaasoo tambutu soo baxda oo biduhni maca duhni dufanka ama saliidda la jirkeeda la soo baxdoo dufan leh la marsado jidhka wa sibqin iyo iidaam lilaakiliina kuwa wax cunaya u sugnaaday oo cuntada ay ku iidaamaan oo soos uga dhigtaan ama ay marsadaan wa inna lakum waxa idinku sugan fil ancaami nimcoolayda dhexdeeda la cibra wax lagu cibro qaatoo lagu waantooba ayaa idinku sugan oo waa maxay talow cibradu nusqiikum waa caanahan aad cabbaysaan halkaanu ka soo saarayno nusqiikum waxaanu idin waraabinaynaa mimaa fii butuunihaa caloosheeda wixii ku sugnaa wax ka mid ah ayaannu idin waraabinaynaa oo caanaha saafiga ah ee uuska iyo dhiigga soo dhex maraya ah walakum waxaana idinku sugan fiiha nimcoolayda dhexdeeda manaaficu waxtaro kasiiratun fara badan wa minhaa xaggeeda ayaana ta'kuluuna wax ka cunaysaan cadkeeda wa calayhaa nimcoolaydaa waa geeliye iyo wa cala alfulki doonyaha ayaa tucmaluuna laydinku qaadayaa oo gaadiidiidiin ah wallaahi laqad arsalnaa waanu diray nuuxan nuux ilaa qowmihi reetolkii baanu u diray oo faqaala dabeed nuux waxa uu yidhi yaa qowmi reetolkayow ucbudu llaaha ilaahay caabuda keligii maa lakum idiinma sugna min ilaahin macbuud xaq lagu caabudaa idiinma sugna oo hayruhu aan alla ahayn afalaa tattaquuna miyaydaan alla ka baqayn faqaala waxay yidhahdeen almala'u kuwii madaxda ahaa aladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo min qowmihi qoomkiisii ka midi maa haadaa kani ma ahaanin nuuxahi ilaa basharun qof mooyaan bani aadamahi aadamigaasoo midlukum idinkoo kale ah yuriidu waxa uu doonayaa an yatafadala inuu idinka sarreeyuu ziyaado idinka helo calaykum idinka korkiinna walow shaaa allah hadduu ilaahay dooni lahaa ay irsaala rasuulin rasuul inuu soo diro rabbi hadduu dooni lahaana la anzala waxa uu soo dejin lahaa malaa'ikatan malaa'ig caqli xumadooda waxay yidhaahdeen haddii rasuul uu soo dirayo rabbi malaa'ig buu soo diri lahaa ee bashar bay nooma soo direen xikmadda allana waxay keensatay basharka cid la midoo la jinsiyooy la tacaamuli karaan inuu rabbi u soo diro bashar ah ansaladana waxaa looga cabiray malaa'igta oo arsale loo odhan waaye waayo haddii la soo diri lahaa dee samadaa laga soo dejin lahaa insaalku waa sidaas maa samicnaa weli hadalkoodii baa laga xikaayoonaya waxay yidhaahdeen maa samicnaa maanaan maqlin bi haadaa arrinkani oo macnaha rasuul in la soo diray ah fii aabaa'inaa fii khabari aabaa'inaa aabbayaashayo warkaannu ka soo gaadhnay kamaanaan maqal rasuul la soo diray aabbayaashayadii alawaliina ee hore aabbayaashayadii hore warkaannu ka soo gaadhnay kamaanaan maqal rasuul baa hore loo soo diray in huwa ay maa huwa nuux ma ahaanin ilaa rajulu nin mooyaane kaasoo bihi ay ku sugan tahay jinnah ay junuunun waali ee fatarabbasuu suga bihi isaga suga inta uu ka dhimanaya ama dhibaato ku dhacayso xataa xiinin ilaa xilli macnaha ilaa inta ajashiisu ka dhammaanaysa uu ka dhimanayo ama dhibaato kale ku dhacaysa iska suga qaala waxa uu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayo ayaana wuxuu yidhi unsurnii ii kaalmeeyo iiga hiili qoomkayga bimaa kadabuuni ay bisababi takdiibihim iyaaya beenintay i beeniyeen darteed iigaga hiili oo cadaab iyo halaag ku soo deji faawaxaynaa dabeed waxaan u waxyoonnay ilayhi nuux an isnaci ilfulka ay isnac samee alfulka doonida biacyuninaa ay bimar'a minaa wa xifdinaa aragtidayada iyo ilaalintayada ku samee ama biru'yati acyuninaa wa xifdihaa aragtida indhahayaga iyo ilaalintooda ku samee wa waxyinaa iyo waxyigayaga sheegiddaannu kuu sheeganaynu ku barayno ku samee annakaa yani kugu ilhaaminayno kuu waxyoonana sidaad u samaynayse fa idaa jaaa amrunaa arrinkayagu markuu yimaado waa amarka halaagiyo cadaabkee oo wafaara tannuuru moofadii wax lagu dubayee dabka looga bartayna biyo ay ka soo butaacaan waa calaamadii cadaabka eh markaas fasluk waxaad gelisaa fiihaa doonida min kullin noolo kasta xaggiisa waxaad ka gelisaa zawjayni laba nooc oo itnayni laba awaalab iyo dhadig waa si aanu dee u tafiirgo-in tarankii oo dee xayawaanaadkiina ay u sii jiraan ayaa loo yidhi nooc walba laba ka soo qabo wa ahlaka ehelkaagana geli doonta ilaa man mid mooyaane kaasoo sabaqa uu hormaray calayhi korkiisa alqowlu hadalkii cadaabku uu hormaray oo minhum iyaga ka mid a dee sida inakaaga kancaan ilan waa halaagsamayaa oo sabaqa calayhi qowluulcadaabe walaa tukhaatibnii ha igala hadli nuuxow fi ladiina kuwa dalamuu dulmiga falay waayo innahum iyagu muqraquuna waa kuwa la qarqinayo oo halaagsamaya faida stawayta marka aad ku ekaateed fuusho anta adiga nuuxow iyo waman macak cidda la jirkaagae kula socotaa cala alfulki doonida korkeeda faqul waxaad tidhaha alxamdu lilaah mahad allah iska leh alladii allaha najaanaa naga badbaadiyey min alqowmi aldaalimiina qoladii daalimiinta ahayd dulmigoodii iyo dararkoodii allaha naga badbaadiye wixii ku dhacayba waqul waxaana tidhaahdaa rabbi yaa rabbi rabbigayow anzilnii idaji munsalan meel la dego mubaarakan oo la barakeeyey yacni cinda nusuulika min alfulki ayuu yani maxalligu odhanayaa markaad doonta ka soo degaysana allow meel mubaarag oo la barakeeyey ideji dheh wa anta adigu allahayow khayruulmunsiliina kuwa wax dejiya ka u khayr badan baa tahay inna fii daalik arrinkaa la soo sheegay waxa ku sugan badbaadinta nuux iyo intii raacday iyo halaagga qoomkiisii ee yacni la cadaabay waxa arrintaa ku sugan halaagga iyo badbaadinta oo inna fii daalika madkuurku wuxuu ku wada dhici ay fii daalika alinjaa'i waalihlaak badbaadintaa iyo halaaggaa waxa ku sugan la aayaatin calaamado waaweyn oo lagu aqoonsanayo ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa wain kunnaa wainhu sha'niyeh intu waa mukhafafa eh kunnaa waxaanu ahaanay baa rabbi uu yidhi lamubtaliina kuwa imtixaamay kuwaas yacnii qoomkaa nuux waa la imtixaamo rasuulka loo diray rumayn waayeen ayaa lagu ibtileeyey oo lagu imtixaamay uma ansha'naa dabeed waxaanu abuurray ba alla yidhi aanu curinay min bacdihim min bacdi qowmi nuux qowmkii nebi nuux dabadood waxaanu abuuray qarnaa qolo aakhariina oo kale oo fa arsalnaa waxaanu u diray fiihim iyaga dhexdooda rasuulaa rasuul baanu u diray rasuulkaasoo minhum iyaga ka mid ah oo maxaanu ugu diray oo la diray ama fariintuu xambaarsana ahayd an icbudu llaaha ey ucbudu llaaha antu waa tafsiiriyo ucbudu llaaha waxaanu la diruu ku lahaa ilaahay keligii caabuda maa lakum idiinma sugnaanin min ilaahin macbuud xaq lagu caabudo hayruhu oon alla ahayn afalaa tattaquuna miyaydaan alla ka baqayn wa qaala waxay yidhaahdeen almala-u madaxyaweyntii oo min qowmihi qoomkiisa ka midihi aladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniye biliqaa'i alaakhira aakhire la kulankeedana beeniyey waxay yidhaahdeen walxaalna waxay yidhaahdeen atrafnaahum aanu u nicmaynay filxayaati dunyaa nolosha adduunyada aanu ugu nicmaynay maa haadaa bay yidhaahdeen waa maquululqowlki oo wa atrafnaahum waxa la dareensiinayaa waa ceebayn iyo canaan oo nicmaday rabbi ku garan lahaayeen bay kaga gaaloobeen sidaasaa loo xusaya maxay yidhaahdeen maa haadaa kani ma ahaanin ilaa basharun qof bani aadama mooyaane oo milukum idinka idinla mid a kaasoo yaakulu cunaya mimaa kii xaggiisa wax ka cunaya taakuluuna aad ka cunaysaan minhu xaggiisa oo wayashrabu ka cabaya mimaa kii xaggiisa wax ka cabaya tashrabuuna aad ka cabaysaan ay minhu isaga xaggiisa aada ka cabaysaan wala in atactum haddaad addeecdaan basharan qof aadamiyo bani aadam oo midlakum idinka idinla mid ah innakum idinku idan haddii aad adeecdaan kaas ay in atactumuuhu la khaasiruuna kuwa khasaaraad tihiin cagsi bay ka dhigeen oo rasuulkii raaciddiisa lagu guulaysanayay ayay khasaare ka dhigeen waa marka fidrada iyo abuurka saliimkii uu dhalan rogmo ee dhinaca kale uu rogmo waxay yidhaahdeen ayacidukum ma wuxuu idinku goodeeyaa annakum idinku idaa midtum markaa dhimataan oo kuntum ahaataan turaaban ciid iyo wacidaaman lafa baaliyoobay annakum idinku mukhrajuuna ma in laydinsoo bixinayo ayuu idinku goodiyayaa hayhaata hayhaata limaa tuucaduun alla ilaahay waxa fogaadoo dheeraaday wuxuu idinku goodiyayo wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين